barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimco ah siddeedda bisha febraayo sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan marti noogu yahay laba abwaan oo dhallinyaro ah oo tix ku cabiraya dhaqankii hore ee soomaalida iyo dhaqanka hadda dunidu waa dheel hallow dhalaal iyo waa caddaan dadkana way dhalan rogtaa dhallintana way hoddaa waxay ku dhaqaajisaa dharaartii soo gashiba inay dhaqankii lunshaan dad kale dheehood noqdaan haddaan la dhinac istaagin haddaan dhexda loo adkaysan dhibaatiya baaba iyo waxay dhex dhigtaa badweyn hankay dhalandhoolisaa waxay dhumisaa caqliga sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalimihii heesaha wabigii qaaday oota weheshanaaye maxaa kuugu wacanood wadke wadkeedii u noqotay waa tahay heesaasi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
xaalad kacsanaan ah ayaa magaalada kukuta ee xadka dalka colombiya ka taagan kadib markii ay shalay gaareen laba baabuur oo ah kuwa xamuulka qaada oo ay ka buuxaan mucaawino uu maraykanka u diray dalka venezuela gargaarkan oo isugu jira cunto nafaqaysan iyo dawooyinka gargaarka deg dega ah ayuu maraykanka doonayaa inay u gudubto dhanka xadka venezuela waxaana ay sugayaan baabuurtani wada gargaarka bini'aadanimo ogolaasho ay ku galaan gudaha venezuela hase yeeshee madaxweynaha uu qalalaasaha ku furan yahay dalkaasi nicolas maduro ayaa diiday in wax gargaar ah la keeno dalkaasi isaga oo ku amray militariga inay joojiyaan baabuurta kasoo gelaysa boondada ku taala xadka u dhexeeya colombiya iyo venezuela hogaamiyaha mucaaradka ah ee iskiis isu magacaabay huan guedo ayaa waxa uu ka codsaday dalalka aqoonsaday inay gargaar deg deg ah oo bini'aadanimo ay la soo gaaraan dadka reer venezuela
biliiska waddanka sweden ayaa jimcaha maanta xiray nin lagu eedeynayo inuu dad middi ku weeraray gudaha waddankaasi kaasoo dhaawacay hal qof ninkaas ayaa lagu xiray xarunta akademiyada biliiska ee stockholm biliisku waxa ay sheegeen in qofka la dhaawacay lagu weeraray koonfurta stockholm waxaana loola xarar isbitaal biliiska ayaa ku sugan goobta ay wax ka dhaceen waxaana ay la hadlayaan dad goobjoogayaala si ay u weydiiyaan inay wax badan ka ogaadaan waxaa sababay weerarkaasi iyo qofkaasi lagu eedeynayo iskudayga dilka wargeyska waddankaasi ka soo baxa ee sweden afton baldeed ayaa wariyey in ninka midida dadka ku weeraray ay qabteen arday iyo macallimiin ku sugnaa meel u dhow xarunta tababarka ciidamada biliiska
duur wanaagsan dhegaystayaal halka aad kala socoteen warkaasina waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorame kusoo diyaariyay wariyaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkii maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna toddobaadka oo aan ku soo qaadan doono sida abwaanada dhallinyarada ahi ay uga hadlaan sooyaalka dhaqankii hore ee soomaalida iyagoo dhallinyaradaasi ugu tabinaya si suugaanaysan kuna hoga tusaalaynaya inaanay dhaqanka ka tegin dhallinyaradu ayaa abwaan sulaymaan xasan dugsiye oo loo yaqaano abwaan xigmad same uu ka mid yahay suugaanyahanka curiye tixaha maansadiisii uu ugu magacdaray dhaqan ee uu kula hadlayay dhallinyarada ee uu kaga warramayey dhaqankii sooyaalka soomaalida ayaan wax ka weydiiyey abwaan sulaymaan wakhtigan jaamacadda dhiganay wakhti ka mid a jaamacaddu waxay lahayd sanadkiiba mar in la qabto waxaa loo yaqaana habeenka dhaqanka ee jaamacadda ama kaljarnayd afka qalaad lagu yidhaahdo markaas ayaan guddidii qabanqaabinaysay xafladda ayaan waxaa ku yidhi waar anigu waxbaan isku yar ogahay oon isku hubaay een, xoogaa ma soo qaataa waxay yidhahdeen haa waan kugu marti qaadaynaa wax suugaan tiriya waan u baahannahay ee waxay yidhahdeen soo qor xilliga iyadoona wax ii diyaarsanay jirin maa idhi maxaa dadka maanta kala hadashaa ma maasinka horead soo qaadaa ma waayaha noloshii taagan baad kala hadashaa ma aqoontaad kala hadashaa maxaa dadka tidhaahdaa marka waxaa idhi maadaamay dhaqan tahay waxaan laga hadlayaa waana dhaqanka aad wax ka tidhaahdaa habay haba yaraadeen marka maasinta aan ugu magac daray dhaqan waxay leedahay ama ay sawiraysaa sida tan bay u dhacaysaa waxay leedahay dunidu waa dheel hallow dhalaal iyo waa caddaan dadkana way dhalan rogtaa dhallintana way hoddaa waxay ku dhaqaajisaa dharaartii soo gashiba inay dhaqankii lunshaan dad kale dheehood noqdaan haddaan la dhinac istaagin haddaan dhexda loo adkaysan dhibaataya baaba iyo waxay dhex dhigtaa badweyn hankay dhalandhoolisaa waxay dhumisaa caqliga maxaa habla dhaqan lahaa hubqaad iyo dhaban lahaa dhalaalmaariin ahaa dhabeel iyo gaarihaa intay dhabannada xoqeen dubkii dhaxan celin lahaa dhaawaca ka ilaalin lahaa intay dhulka soo dhigeen cadceedda dhaqaaqilo cadceedda dhaqaaqile ahey ahay dhibaatada hoos fadhiya maxaa wiil dhiiranoo aqoon iyo edeb lahoo imaam laga dhigan lahaa suldaan dhaqan noqon lahaa bulshada dhinac qaban lahaa hormuud laga dhigi lahaa intuu hidihiisi dhiga dhafoorada soo xadhada dharkana soo wada yugyugay caqaarta la dheerane intaa rajadii ka dhiga caqaarta la dheerane intaa intaa rajadii ka dhe isteelka dhulkale ka jira ayaa suuqii naga dhigtee aawe dhaqankaan lahayn dhar iyo hu ayaan lahayn hub lagu dhaataan lahayn dhammaan agabaan lahayn baahida dhan waliba ka galee goormaa layska dhaafay oo goormaa hidihii la dhigay isteelka dhulkale ka jira ayaa suuqii naga dhigtee aawe dhaqankaan lahayn dhar iyo hu ayaan lahayn hub lagu dhaataan lahayn dhammaan agab baan lahayn baahida dhan waliba ka galeen fardihii isku wada fardadii isku wada dhannayd dhankaa diric bay ahayd dhexdana shalmad bay ahayd dhexdana xarig bay lahayd markuu gabal soo dhacana bustiyo dhere bay ahayde goormaa la yska dhaafayoo goormaa hidihii la dhigay goormaa goormaa hidihii la dhigay kabihii dhinacyada rognaa fuqana soo dhiibsanaa haragga laga dheegi jiray cagtana dhaxalka u ahaa goormaa layska dhaafayoo goormaa hidihii la dhigay dharka iyo hidahaan lahayn goormaa laga dhigay wax kale ayaa laynoo dhex maray dhibaatadu waa xaggee hadduu dhaqankaagu lumo hadduu dhumbahow hallaabo waxaa tahay ruux dhannayn waxaa tahay ruux dhib qaba waxaa tahay ruux la dhacay waxaa tahay ruux dhabtii dad kale dhinacyada hayaan afkaara ku dhuuxayaan miyaan qalbi dhidida iyo dhugaag iyo maan lahayn miyaan qalbi dhidida iyo dhugaag iyo maan lahayn waxaan dhaya lagu helayn cidina kuu dhowri karin hantina aan la dhaafsan karin weliba dhaxal kuwaadi inay dhaqankaaga tahay ku hay ku hay maanka iyo dhegah bulshada dhaqankaaga hayso dhallintaadana hagaaji wixii kaa dhacayna doono wixii kaa dhimanna raadso xumaatada dhinacu riixa wanaagga dhexdiinna keena dhibaatada maanta joogta u yeela xal lagu dhammeeyo dadkii dhaqankaa arkee annaga noo dhigi lahaa waxay ku dhex maydhmayaan qabyaalada dhimatayo dhallinteennii cuntiyo siyaas aan soo dhalayn aniga waa iga dhantii bulsho isku dhaama sidan sidoo kale gabay kale oo uu tiriyey abwaan sulaymaan xasan dugsiye xigmad same oo la yidhaahdo waaye waran uu gabaygaana ka tiriyey taariikhdii hore ee waayaha soomaalida iyo wakhtigan hadda ayaan abwaanka isagana wax ka weydiiyey waxa uu gabaygaasi kaga hadlayey gabayga waaye waran wuxuu isku soo xidhayaa taariikh dheer laga soo bilaabo xilligii kun iyo shantii boqol ee gumaysigu waddanka yimiday wakhtiyadii ka horreeyey ilaa xaaladdan iminkaaynu taagannahay soomaalidu wakhtigaa hore siday ahayd iyo xaaladda iminka ay ku sugan tahay iyo siday iminka tahay wuxuu laba sawir oo isbarbar yaalla ka bixinayaa soomaalidu xilligaa siday ahayd iyo iminka sida ay tahay waxay markaa odhanaysaa haddaan xoogaa ka taabanno gabaygaa waaye waran gabayguba god buu leeyihi xeerar gooniyahi gabayguba god buu leeyihi xeerar gooniyahi murti weeye aan gaagahayn gooriyo ayaane godol iyo shin buu leeyihiyo foolo gooniyahi waa haybad gooniyoo ilaah gaar u bixiyaaye gu kastiba rag buu leeyahi oo lagu gardaadshaayay gabayaaga joogee wakhtigan guulle u xambaarshay ee hibada gaarkaa wateen cidina gaadhaynin hal abuurka gebigii markaan gees waliba eegay negeeyiyi khaliif baa guntaday gabay wanaaggii ababana waxaa lagu galladay hibe aan guulayn gabay wada xadiisiya tixuu gaaru leeyahay godka lagu janneeyow afgudhiyay cidina gaadhayne anna gaabsan maayo tix baan soo godlanayaaye iga gunud tixdani goortay ee gama ay diiday afartaa ma googooyey oo ma isku wada geeyey gud darooray guulaamo roobgelen dhexaad hoortay god abwaan lahaaya intaa garashadaydidha waayadan bagama awaan ka tegay jiefkii gogoleede gabal dhiciya waagii baryaan gaar u faqayaaye waxaan la golongolaya ee gooha igu reebay ayaan hurdada uga go-aan sii dhex galayaaye soomaalida gubbay u ahaydaan la gaasirin geesiyaal shahiiday ahayd gaalladirirkii geeskaba waxaa haysan jiray gulufyadeennii gardarrada markii ay wadeen gaadi xabashaadku go-aankoodu waa kii ahaa gaadha xaramkii ha yeeshay waxaa gurado dhiga geeshashkii adale garwadeenna waa kii ahaa geesigii gurayay goofaartii wixii lagu dhigay iyo guushii laga gaadhay gebigood bahaadku u wadhay gobol yar mooyaane boqortooyadii gaamurtay iyo geeshkii abasiina go-aydoodiibuu soo gurmaday gaalkii bortaqiise iyagana wixii gaadhay baan laga gahiyoodayn gudubtii iyo falkii ay wadeen galab yar beenooyin kolba waagadeedii xusuus baan u galayaay taariikh gabowdaan rabaa inaan gorfeeyaay adduunyadani geediga ahee galab carraabaysa wax weliba geddii lagu ogaa loogu gali waaye guyaal hore wixii jirayay baan gobo ka taagnayn wuxuu guulle igu beegay iyo haatan waxaan gaadhay guyaal hore xusuustood haddaan geed uga faalloodo ka geeyoodi maayo ma jira ruux gomudayaaye garashada wixii aan maqliyo waxaan u goob joogay ama oday gaboobiya ka qoray ruux waxgarad weyna ha yeeshee waxaan gaadha baan soo gudbinayaaye guurguurka nolosha iyo wakhtigan gala abaaroobay gedgadoonka waayaha maxaan gelin bacin jooga soomaalidu guyaalbay lahayd gala barwaaqoode gumaysiga hortii waxaan ahayn gacan midaysnaydhe gacal iyo xigaal wadadegoon godobi saamaynin gelif yari haddii ay dhacdo geel la kala qaado ama la isgariifo dagaal geeshbadhan u saaro oo geesiyaal ay dhintaan dhiigu goboleeyo gurmad baa la diri jiray iyo guul dhexeeye ah gardarrada ciddii lagu helay guudka laga saaro gabdho iyo waxay bixin jireen geedanoo farase dadkii shalay iswada gowracee geela kala qaaday waa gob iyo xideed wada dhashiyo gacal walaaloobay guyaashaa markii aan jirnin layna kala goynin taladeennu geed bay lahayd guurti kala miirta xabsi la isku giijiya ma jirin gacan isdhaaftaaye gocasho keeniya ma jirin ruux la gaasiriya gar cadaaladeed baan lahayn xeer la gees marini garwadeennadeenna ahaa geesi hawlkare odaynimada ruux loo gartay oo guudka laga saaray oo garasho dheer oo wax badan raadca lagu goobay oo aan gadaaf iyo afxumo goorna lagu sheegin oo gebi ducada loo guntay oo maxabo loo guulay oo gebi la wada raacsan yahay qaarna garab yaacin garwadeennadeenna ahaa geesi hawlkareh garwadeennadeenna ahaa geesi hawlkareh maantana geday taagan tahay baan u galayaaye nimankii cadaawuhu ka gooy xabashi googooye ingiriiska nimankii gube ingiriiska nimankii gubee koofilgaga jiibshay geesiyaalka nimankii ahay oon ku garanayo waxaa maanta kala geeyeybaa gooni ii tugay geyigeenna oo mida markii gobollo loo qaybshay fikir gaara baa laga lahaa waanad garataay dad aan af kala geeyi jirin diinna kala goynin oon godob cadaawiya dhex ool aana gaamuray gacalkii iyo xigaalkii markuu ruuxba dhan u goostay dadkii aan isgoyn jirin maxay godobi aafaysay gacamada shisheeyuhu maxay aramiyi geysay fikirada gumaysigu muxuu keeni gumareeyey gardarrada shisheeyuhu maxay halisi gaadhsiisay go'ayey cadaawuhu muxuu nabarreeyi geystay go'ayey cadaawuhu muxuu nabarreeyi geystay gabarh uguba oo guri gashoo taashka garab yaallo maxaa geesigay dooratay gumucu kala haaday maxay guri madoowi heshatay weyday garabkeeda maxay galandhexaadkii hurdada gooni ugu oyday maxaa labo aan kala gu'i karayn nacabku kala geeyey garaad iyo aqoon-yahan muxuu gumucu googooyey maxaa gabadh darmaanahayd saqdhexe nacabku guurguuray gurigooda muxuu kala baxuu goob cidla ajoojay gabadhnimo muxuu seejiyow garacu soo dhiibay nolol dhaanta geeriyey muxuu geliyey xaaraantu muxuu aabbaheed gowriciyo gaban walaalkeeda goofaartan ciilkiiya markay gees wallaba eegtay gaas iyo kibridiiyo maxay gola isleefsiisay xaajada gurracantaa marbay gocasho keentaayee gar cadaalad weydina dulmay gogol u xaadhaaye godobtiiyo falkeeduna ma hadho waaye gudaheeda goorteedii xumaysaa lahayd godofalkeedaas maasadaasina inkastoo dheer tahay intaasaynu ka soo qaadanaynaa maanta halkaasayna intaasuuna xogteeda iyo waahii ay soo gudbinaysaay ay insha allah ku joogtaan innaga oo ku guda jirna barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka qaybta dambe waxaan ku soo qaadan doonaa abwaan aadan xasan faarax oo ka sheekayn doona dhaqankii sooyaalka gaar ahaan deegaano ka mida deegaanadii uu yaraantiisii ku koray taas oo uu kaga hadli doono aqalqalkii carooska soomaalida iyo qayb ka mida ciyaaraha dhaqanka ee soomaalida guriga markay inantu dhagaatiga u dambeeya ay fara ka qaado waa heesi jirtay waxay odhan jirtay dhagaatiga u dambey markay guriga faraa ka qaado wiilkee u doonaayd bay u baaqi jirtay waxay odhan jirtay anigu soon iyo sambuux sadataal waan gaadhi kari way markuu soon yara u galo way haddaasuun layla dhicin jidhkayga waan saafayaa sarbageed baan saarayaa socotadaa lala beegayaa surimadaa lala joogayaa iyo sidaa inankii ugee wiilkii marka ay u doonanayd guuxaas markuu maqlo ilmaadiradii kollay si loogu geeyaba waa loo geeyin jiray alaabtu soo qaadan jira waa imaan jiray reerku imaan jiray gurigaa la gegimi jiray oo caruus baa dhici jiray waa la soo gelbin jiray gabadha waxaa lagu soo gelbin jiray gabadhaa la horraysiin jiray waxaa lagu soo gelbin jiray ha dumar baa soo gelbin jiray waxaanay odhan jireen hooy nabow nuur alle moxamed nabi magac samow bisinka yaasiinka aluf laga bilaaw yoo allahayna baray intii baratay iyo barkhaadkeeda loowna sii bisinka yaasi wax la bilaabayo bisin lahayn baraka yeelan waaye markay saa yidhahaan ee guriga la soo gaadhsiiyey gabadha doobicaana ah halkanay ku qaadi jirtay madaxa wiil aabbihii hooyadii nool yihiin dhabarkay ku qaadi jirtay mid kaloo aabbihii hooyadii nool yihiinna way daadaahin jirto gabadhu markaas saasay ahayd toddoba jeer baa guriga lagu wareejin jiray gabadhu markaa waxay odhan jirtay waxa la odhan jiray dumarkaa guri ku wareejinaya waxa la dhaqdo ee markaa ummaddu ay ku noolaan geel baa ugu mudnaa xoolay ahayd geel baana ugu mudnaa geelaa lagu faani jiray waxay odhan jireen qaalin mawlaanehe marqa madoobey maqaar baa muska u yaal martiyo mudana loo maal hooye geeleeno how lagama hooge hoggaan iila soo roorey qaalin mawlaanehe marqa madoobey maqaar baa muska u yaal martiyo mudana loo maal hooye geeleeno how lagama hooge hoggaan iila soo roorey baa la odhan jiray markaysaa yidhahaanay gabadha ee wiilka ugu dambeeya foodda aqalka loo geliyo waxay odhan jireen foodda ku gelinoho kuugu feedhne ku faafaatiyey faayoy baa la odhan jiray n cayaaraad markaa dhici jiray oo waa lasoo waa la helin jiray waa dhaqan soomaaliyeed dhaqankaasi gaar ahaan gobolkan awdal iyo selil iyo maaragtay gabileyba waa laga yaqiinay dhaqankaas marka bal ka soo qaada anigoo ahaan geelsidaan ahaa oon ku soo raagay geela markaannu xeeb joogno ee aaggaa saylic iyo dhankaas aanu joogno waxaannu ciyaari jirnay saylici oo gabadha waxaanu odhan jirnay soo soco siraadee sidaadoo kale la waayey tag tag tag hadday gabadha soo odhan weydo haddaad garan weheyda gaardigey miyaad garan gogol si loo dhigo ey baanu gabadha odhan jirnay markaannu buuraha soo gallo waanu bedeli jirnay oo buuralayda markaa soo gallan ban ka soo baxno waxaanu ciyaari jirnay saddexley dabqahalooho oo careeher dagahayehoy inaabtooy hee dhegeliyo reehe eherka dhaha dhacahayehoy waa sidaahase gediigo ohoodu kaalaadhe oy baanu odhan jirnay markaanu dhaafnan aagga gebel iyo halkaa wajaaliya sidaa u gallo waanu bedeli jirnay oo hir waanu bedeli jirnay oo waxaanu odhan jirnay hirwaynu haloo hoosiyeynahaye allow hibadeheeda noo keheney baanu odhan jirnay haddaanu sii dhaafno oon xaggaa iyo qadow iyo madar sii gallo waanu bedeli jirno batar baanu ku bedeli jirnay markaanu daantaas iyo halkaa ka gallo etoobiya dhaantaa lasoo marka hore batar baan ku bedeli jirnay laakiin markaanu dhaafno waxaan la soo bixi jirnay dhaanto haddee gabdhaha reeraha leh markaanu dul tagno ee reer gabdhihiisuna cajab geliyaan waanu heesi jirnay waxaanu odhan jirnay reeryahow ergaan nahay erge edebsan baan nahay ama ayda nagu dira allaahayow ama ooda naga roga markaan idhaano haddee habluu soo bixi waayaan waanu ducaadayn jirnay oo waxaanu odhan jirnay haddaba dheeragtaye fundhaalka dhigo dhexweynay ku soo hoo dhacdhaantaada show haddaba dheeragtaye fundhaalka dhigo dhexweynay ku soo hoo dhacdhaantaada ay baanu odhan jirnay intaas waxaan ku soo gebagabaynaynaa kuna soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorame ee gobolka awdal anigoo ah hashim sheekh cumar good oo idiin soo diyaariyey barnaamijka tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa saas iyo kulanti dambe oo xiise badan
aad ayuu umahadsan yahay haashim cumar good oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka noogu soo diyaariyey magaalada boorama halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad umaadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari kulan wanaagsan dhegaystayaal shalay waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalka dalkaasi talyaaniga iyo sidoo kale kooba dalarey ee dalka sbain waxaa haddii dhinacayo talyaaniga aynu ka horreyno naadiga lazio ay guul muhiima ka gaartay naadiga emboli oo ay la ciyaartay kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi waxaana gegada olombico stadium ciyaarta ka dhacday gooli waxba ku awoodroonaday naadiga kubadda cagta ee lazio dhinacayo dalka sbain waxaa sidoo kale dhacay kooba dalrey samafaanalihiisa lugti koowaad naadiyada real bats iyo valencia ayaa is arkay ciyaartaas oo ahayd mid xiise gaara lahayd kana dhacday stadio benito ayaa waxa ay ku dhammaatay laba gool iyo laba gool oo naadiga kubadda cagta ee real betis inkastoo goolka ay ku hormartay gurigeedana mar- markaa ku martigelisay naadiga valencia ayaa waxaa ciyaartaasi daqiiqadii shan iyo afartanaad markii lama rabay nasashada koowaad la aadi rabay uu dhaliyay ciyaaryahan moron waxaana ciyaarta laba iyo waxba ka dhigay ciyaaryahan joquin daqiiqadii konton iyo afraad balse valencia oon isdhiganin ayaa u suura gashay in ay iska soo bareejiso labada gool ee laga dhaliyey denis sherashef ayaa daqiiqadii toddobaatanaad u dhaliyey goolka koowaad kana dhigay ciyaarta laba gooli gool iyadoo ciyaarta seeriga afka lagu hayo oo ay dhammaan rabtana kevin gamiero ayaa naadiga kubadda cagta ee valencia goolka bareejada u dhaliyey kana dhigay ciyaarta laba gool iyo laba gool maanta waxaa dhici doona sidoo kale kulmo ka tirsan zeria aada naadiga kievo ayaa la dheeli doonta naadiga rome naadiga dalkaasi dhinaca iyo spain haddii aynu aadnana laliigaha kulmo ka tirsan ayaa la dheeli doonaa naadiga real valladolid waxay la dheeli doontaa naadiga velreal kulmadaasi maanta ayay dhici doonaan bundesligaha menzo five waxay la dheeli doontaa naadiga banyan leverkusen ha yeeshee kulamada ugu xiisaha badan ee uguna badan beriya ay dhici doonaan fulham ayaa la dheeli doonta kulanka ugu soo horreeya horyaalka dalka ingiriiska maalinta beritaan naadiga manchester united crystal palace ayaa la ciyaari doonta naadiga west ham united naadiga harrisfield town waxa ay martigelin doontaa naadiga arsenal liverpool ayaa doonaysa inay dib ugu soo laabato horyaalka kalasadayntiisa kadib markii toddobaadkan naadiga kubadda cagta manchester city oo arbacadii dheshay markaa u saamaxday in ay horyaalkaasi ay dhinaca farqa goolasha ku qabato kadib markii ay isku dhibco noqdeen iyaga iyo liverpool liverpool markaa waxay la ciyaari doontaa naadiga a f c barnmouth haddii ay barediga shacma ay badiso horyaalka dib ay ula wareegi doontaa kala sarayntiisa southampton waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee carif city halka watford iyo everton ay sidoo kale ballansan yihiin naadiga brighton and hove albion ayaa dheeli doona kulan ka tirsan isla horyaalkaasi dalka ingiriiska manchester city ayaa lixdan iyo laba dhibco horyaalka ku hogaaminaysa liverpoolna lixdan iyo laba ay iska leedahay waxaa sidoo kale eh, kaalinta saddexaad ah naadiga tottenham hotspur oo konton iyo toddoba dhibco iska leh chelsea konton dhibco iska leedahay shanaad manchester united oo afartan iyo siddeed dhibco iska leedahay tobanka bishan waxaa dheeli doona oo maalinta kale ku xigta kulamo kale oo xiiso badan tottenham iyo leicester city ayaa dheeli doona manchester city waxay la dheeli doontaa naadiga kubadda cagta ee chelsea oo iyaguna hadda xaaladooda markii ugu dambeysay aysan ahayn mid wanaagsan dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska haddii aynu ka gudubno oo aynu aadno talyaaniga beritole fiorentina waxay la heli doontaa naadiga napoli barman waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta ee inter milan oo xaaladeedu iyadana aysan maalmihii ugu dambeysay ahayn kuwo ay taageerayaasha inter iyo ciyaartooyduba ay ku qancayeen marka naadiga kubadda cagta ee bolonya ayaa la dheli doontaa genoa atlana iyo spal tonino udinese zambadoria verosinin iyo saswell iyo juventus milan iyo caleri kulamadaasina waxay dhici doonaan maalinta kale xigta juventus ayaa horyaalka hogaaminaysa napoli ayaa ku xigta oo markaa sagaal dhibcood ka hooseysa naadiga juventus oo kuwii konton iska leh juventusna lixdan ay iska leedahay inter saddexaad ayay tahay afartan dhibcood ayay leedahay lazio oo markaa badisay maalintii shalay talan waxa ay leedahay soddon iyo siddeed dhibcood milan ayaa soddon iyo lix dhibco iska leh horyaalkaasi dalka talyaaniga dhinaca iyo dalkaasi spain haddii aynu aadno waxaa kooxuhu ay iswarki doonaan beri naadiga kubadda cagta eh, khitafe ayaa la dheli doonta naadiga salta vigo atletico madrid iyo real madrid ayaa kulan xiiso badan oo indhaha lagu hayo derbi madrida naadiga esbanyol rio vallecano ayaa la dheli doontaa khirona waxay la dheli doontaa naadiga weska kulmadaasi waxyaabaha ay ku soo kordhaan dhegaystayaal waan idiin soo gudbin doonaa horyaalkaasi naadiga kubadda cagta ee barcelona ayaa hogaaminaysa oo kulma- kulankii ugu dambeeyeyna la dheeshay naadiga valencia barbarna la gashay konton dhibcood ayay iska leedahay barcelona atletico madrid afartan iyo afar dhibcood iska leeda real madrid laba iyo afartan dhibcood ee iska leeda sevilla ayaa soddon iyo lix dhibcood iska leh xubinta ciyaarahan halkaasi inoo joogto
aad ayuu u mahadsan yahay jamaal oo inala socodsiiyey xubintii ciyaaraha haatan aan ku nasanno heesta webi iyo codka axmedey abubakar alcamaari
wabigii qaadayowtaan weheshanaaye wabigii qaadayowtaan weheshanaaye maxaa kuugu wacanood wadkee wadkeedii u noqotay ama waad jalaydo wacadiyo heshiismaad wacadiyo heshiismaad wa hore lahaydeen war waraabinta waraabinta dhulkaad ku wanaagsan tahaye waxyeeladaadi anigay waxyadaa igoyse waxyeeladaadi anigay waxyadaa igoyse naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi wabi socdaanahayo wadan dhex maraya wabi socdaanahayo wadan dhex maraya mujado wareegiyo biyo biyo waalan malihiye ma rabine inaan waxyeele wakhtigeedii baa gale wakhtigeedii baa galayo soo waaban weyde waan ka xumahay waan ka xumahaye geedida cishqigaagu wiiqme bahar la'aan samiro wardigiyo salaadan wardigiyo salaadan kugu waaninaye naftu waana diidaye webigii jaceelkow naftu waana diidaye webigii jaceelkow iwado aniguna iwado aniguna iwado iwado webi iwado aniguna iwado aniguna waa tahay waxbaa ka dhacay waan filayaa in badanoo idin ka mid ah inay ka heshay heestaasi webi iyo fanaanka axmedey camaari waxaad ka dhagaysanayseen v o a barnaamijka dhallinyarada maanta ayaana heestaasi gabagabaay u ahayd nuur xasan nuur bukhaari iyo jamaal axmed cusmaan ee idinla socodsiinaya tan iyo afarta galabnimo nabadgelyo
wabigii qaadayowtaan weheshanaaye wabigii qaadayowtaan weheshanaaye waligee intaan jiro wanaag wanaagayga filanine weerar iyo colmooye walle nabadi naga dheer walle nabadi naga dheer wana ku maqalaye mana waalniye mawaalaniye jacayliyo wadbai heshiiye wabigii shabeeliyo jubba aan wareeste aan wareeste bal inay wax sheegaan wabigii shabeeliyo jubba aan wareeste jubba aan wareeste bal inay wax sheegaan cabto waana diida